bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fayle saaxiibyaal ha ka dhowaada warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobaduna seenkayn warkaanna waliba aan kuweyna dowladda soomaaliya iyo weliba bandowgiyaa kuga fiifaay kuga fiifiaytay magaalada caasimada ee muqdisho markii la gudagalaa bilo barakaysan ah ramadaan ciidamada dowladda iyo han ethoobiyan weliba iyo dirana deegaano laka dagaalamay oo ku yaala gobolka galgaduuda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weliba u shaaciyay in markaas la kordhiyi doono xarumo laka daawayo dadka haridiida cudurka coronavirusa xalna weliba laku diray khilaafkii maamulka gobolka hiiraan ku teeganahay maamulka hirshabeelle ayaa weliba usroojiyay duulimaadyadii rayidka ahaayey ee deegaanada seedajari w h o oo hasaartii digniin la xiriirta coronavirusa akhbaaraadka banaankana weliba ku mid ah doga magaalada khartuum iyo shaagada laku buriyay kureed markii uuse diiday amarha kubahi ra-isul wasaaraha dalka suudaan
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
tobanki todobada bilo afraad sanadka lamada kun iyo labaatan ku hamiinimo jimaace u sabtan iyo hagalhayta intaas may haayana qodobadii warkaan hamiinimo aan ku weynaayey aan diyaar garoobo isu afaahfaahsan lamadii hamiinka ee lahdhaafi magaalada muqdisho weliba saarnaayee bandow xiliyada hamiinkii ee oo markaas ku bilaawdo lamada saac hamiinnimo ilaa tumii kowga saac xiraabnimona ka eg welina dowladda ayay sheegtay in reed anfiiryow lakasoo bii doona bandowga taliyaha booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa weliba uus sheegay in lamadii hamiinka ee lahdhaafi uusas rasmiga muqdisho unku dhaqangali bandowga uuse saarnaayey se markaas linkorseeda faafowka coronavirusa walina uuse sheegay in taliska booliska soomaaliya oo fiiriyayaan xaaladda dalka iyo weliba in la gudagalo doona bilo barakaysan ee ramadaan inii markaas waa lagu bedeli doonaa bandowga saaran magaalada muqdisho iyo weliba guud ahaan degmooyin kale oo ku tirsan dalka anka dambeyn taliya xijaar iyo weliba uuse ankabaagay shacabka iniyo qaadadan awaamiirta dowladda saas oo kale ciidamada iyo waliba lunku baahanyayeri ini iyo shacibka safayliyoona dhagmaan xaliya waliba laku deeray khilaafku teegnaayey maamulkii lansuubi gobolka hiiraan faahfaahinta warkan wali bahnin diray bashiir cabdulaahi cusmaan waxaa maanta xal laga gaaray khilaaf dhinaca maamulka ah oo saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay ka taagnaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kaasoo u dhexeeyey guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan iyo guddoomiyaha cusub kulamada waxaa qayb ka ahaa ogaas xasan ogaas khaliif ogaas rooble saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybta toddobiy labaatanaad saraakiisha ciidamada amisom iyo xubno kale oo ka tirsan maamul gobolka hiiraan iyadana ugu dambeyn khilaafkii la xalliyey guddoomiyihii hore ee maamul gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in muddo laba cishaa ka hor uu kula la qaatay ogaas xasan ogaas khaliif islamarkaana u go'aansaday in uu xilka wareejiyo isagoo tilmaamay inuu la shaqayn doono guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan waxaa sharaf u ah maanta inaan halkan isku nimaado xafladda xilwareejinta maamulka gobolka oo dadaal dheer ay u soo galeen uwaaskeenna uwaas xasan iyo salaadiinta kale iyo taliska ciidanka amisom iyo akhyaar kaleo fara badan kadib khilaaf ka dhashay maxaanku yidhaahdaa xilka qaadistii iyo magacaabistii walaalkay cali jeyto oo dhinac taagan sheeko dheer ka bacdi muddo laga joogo laba maalmood shir aan ku yeelannay ogaaska iyo aniga iyo taliska amisom waxaan aqbalay inaan wareejiyo xilka laba maalin mar laga joogo anuu ujeeddada aan u samaynayna ay tahay xilliga adagoo lagu jiro iyo inaan u turo dalka iyo dadka tixgeliyo codsiga ogaaska iyo walaalaheenna amisom iyo salaadiin kale iyo akhyaar kale oo maanta halkan jooga iyo kuwo kaloo maqan wixii hadda maanta la qaban karo iyo inaan xilka ku wareejiyo guddoomiyaha cusub walaalkii cali jeyte waa aqbalay wixii maanta ka bilaabaan asaan xilka ku wareejin doona haddii la yidhaahdo oo ma aan ku wareejiyey wixii dhacayna sababteeda isagu ma lahayn sababteeda isagu ma lahayn waxaa lahaa madaxweynaha hirshabeelle ayaa sababteeda lahaa isagana cafi masaarax dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo dhankiisa ka hadlay ayaa u mahad celiyey cali maxamed caraale go'aanka uu qaatay walaalkii waxaan leeyahay waa mahadsan yahay sida maxaanku raa ixtiraam kale uu ugu wareejiyey xilkana waa uga mahad celinayaa aniguna waxaan ahay oday laga dhigan jiray aan ahayoo siyaasadda qarar badan waa ka soo dhacay xil gobol iguma horreyn aniga xil ilaa ministeraan soo ahaa ilaa mbiaan soo ahaa ka horna waxbaan soo ahay haddana haddii loo leexo waana noqon doonaa walaalkay inaan iskaashi ka yeelano siyaasaddana waa u ballan qaadaya haddii allaydu waa u ballan qaadaya waa soo dhoweynayaa siduu inta ii quuro in lamid ahaan u quuri doonaa haddii allaydmo adinkuna waa mahadsantihiin cid kasta oo wakti gelisay arrinkaana waa uga mahad celinaya
ciidamo ku tirsan ahaa militariga soomaaliya iyo etoobiya ayaa weliba yoogee ka deereenaa deegaano ku tirsan gobolka galgaduuda ciidamadan waa ciidamadan in iska jaray militariga soomaaliya iyo ahaa etoobiya ayaa weliba yoogee ka kormeer xaqiijin iyo kaseedana deegaanada xadka dhiniga gobolka galgaduud oo la wadaago etoobiya oo markaasi oo ku dhihan dagaalbeeleedyo deegaanada iyo ciidamada deerenya waliba iyo shil iyana deegaanada baleecadde furtafoor qowaa dacardheer qorof miir iyo weliba cawleed oo dhammaantii oo markaas ku tirsan gobolka galgaduud walina ujeedka usahaayee xaqiijowka nabadiila dhadhankii lamadii maleeshiya beeled ee meelaska dagaalami maamulka galmudug yaa waliba horey deegaanadaasi oo aan ka dirana ciidamada iniska jara boolis militari iyo nabad sugid ciidamadaas oo markaas hogaamiyayay taliyaha ciidanka nabad sugidda qaranka qiibta galmudug mahdi cumar muumin iyoona markaas ka guulaysadeen in la rooji dagaalka meelo ku dareeri kormeerkan iyo ciidamada kaseedeen deegaanada ayaa waliba waa deegaanada laka dagaalamiiya waliba usaadaba dareere fulinta heshiis horey iyo indireen lamada beelood walina deegaanada la kormeeriy iyo haayana deegaanadii inta badan iyo hanisduuliyo hanisku duulayeen maleeshiyada meelo ka dagaalamayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa hamiinkii xalay haytii ku hadali dhibaatada covid nneteen usakahaaya dalka soomaaliya walina usa sheegay in covid nneteen cudurkan usasa wiin inkafaafahay guda dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa idaayay in guddiga qaran ee markaas ka horseedowka covid nneteen xil saaran iyo ka jiraan oo iniska jiraan xukuumadda culimmada dhakhaatiirta ganacsatada iyo bulshada rayidka eh haanaas oo ku sheegay ahay sidii markaas lanka gurmada lahay dadka soomaaliyeed caafimaad ahaan iyo weliba dhaqaale ahaanba mudane xasan cali khayre ayaa weliba idaayay in la kordhiyahay xarumo markaas laka daawayo dadka markaas usahrideeda covid nneteen waana la badiyi doona baaritaanka so qof weliba markaas uusan hele fursad uusa iska kabaara dowladdana markaas iyo ka howlanta hagadowka qalab caafimaad oo qiib ku qaada doona xakameeyowka covid nneteen bangiga adduunkiyaa waliba dowladda ku ogolaaday inay usahangada qalabka caafimaad ee eedka markaas lanka baahanyisa markaas lanla dagaalamo cudurkan ra-iisul wasaaraha waliba uu sheegay in dowladda iyo ku codsatii deeqbixiyaasha in caawimaadii iyo biijiraan iyo unwareejiyaan dhiniga caafimaadka iyo weliba taakulaynta danyarta use cudurkan saameeyay nolol maalmeedyo saas oo kale dowladda yurub waa dowlada yurub iyo weliba maraykanka iyo waliba use ku codsaday sidii bangiyada iyo weliba xawaalado soomaaliyeed shaqada titiyo markaas lanfududlay lanfududaay lahay waliba kaloo ra-iisul wasaaraha uuse sheegay in xukuumadda ganacsatada dhakhaatiirta bulshada rayidka ah iyo wadaan dadaal hoogan oo markaas lanka gurmadahay dadka soomaaliyeed ee caawinta ambaahan ganacsatada soomaaliyeed iyo weliba wasaaradda maaliyadda yaa isla gordeen in la yaraayo saameynta dhaqaalaha ee markaas ku dhalatay covid nneteen waana la dhima canshuurta raashiinka daruuriga ah ganacsatada yaa markale ra-iisul wasaaraha faray inay shicibka iyo unturaan xaaladan adag ee laka jara culimmadana waliba shicibka usa kala taliyay inay qof walba usameenka kiijay ka cibaadaysada maadaama waajibaadka diiniga ah iyo markaas ku horeeyaan badbaadiyowka nafta dhakhaatiirtiiya waliba usa xasuusiyay in la rooga xilligii markaas ummaddo tiitiyo iyo gargaaro jaran dowlad goboleedka hirshabeelle iyo weliba iyo ka dhawaageenay inayo hakiyeen duulimaadyada rayidka ah ee markaas ambaha jaray magaalooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle qoraal ha ku bahiya xafiiska madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa la kashaaciy in duulimaad gaar ah oo markaas la fasaxay mooye markaas usa duulimaad kale aan koogi korna garoomada diyaarado deegaanada hirshabeelle arrintan yaa weliba ayay dab roogtay kureed markii maamulo ku tirsan gobolada dalka soomaaliya iyo ka dhawaageen inay roojiyeen duulimaadyadii taas oo markaas lanku golleeyey inay la xakameeyay cudurka faafahay ee covid nneteen meelo warkaas dhugunsidiyaalsiin ku kooyahay maybuwa raadiyaha warsan ee baydhabo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo weliba ayaa ku digaaytay in afrika iyo nagad u korta meelo higta ee xudunto markaas nagadaasa xanuunka safmarka ee covid nneteen qaaradda iyo weliba markaas kor iyo insi kahahaye tirada dadka markaas usahrididahay viruskan toddobaadkii lahdhaafi iyoona markaas la xaqiijiyay todoba kun iyo shan boqol oo kiis sagaal boqolna waliba la sheegay inay yoon amuudeen cudurkan xanuunkan ama jiridan yaa weliba ay horey xuduun markaas an kahaaytay wadamo dhowr ah oo markaas isu koow- koow ku ayey shiinaha oo haay meeli aan ka horeytay uusa ku bilowda coronavirus walina nafta tiitio ka waayay cudurkan dalka shiinaha gudaashay afar kun ili boqol oo qofa ra-iisul wasaaraha dalka suudaan yaa weliba shaqada isu ku buriyay dogii magaala madaxda dalkaas khartuum kuleed markii uusa diidi inuusa ogolaada amar dowladda hakubayi ee markaas laka mamnuucay in iniskooyowka goobo diimo taas oo markaas lankugo lahay inay usa cudurka coronavirus usa kafaafa dalka suudaan jenaraal axmed abduun yaa waliba usa diiday inay usa meel mariyay go-aan laka mamnuuci salaado jameecada ee masaajidadii weliba iniskooyowka kaniisado markaas yaa waliba lakuwaday inay usa dhagangala sabtada maalinta beriyey dhugunsadayaal warkii haminima ee wartan sinku kooday surunkaninka dhinyi warka waliba sinadirasi aanu jaceyl ee cabdinaasir yaa farsameeyey cid allaala idii warkaana dhaafa waliba usreed inku fiirsado kale website-ka raadiyaha oo ee warsan radio dot com intii warkan warlamadereed inku kulma doogna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu